hadda adeer waxaa weeye waxaa jooga hadda shacabki iyo kooxda cadowga walba shacabka maaragtay maarata heestayaasha u ahaa ayaa hadda ku sugan oo maarata magaalada soo gala waayahay ciidamadii horey u joogay magaalada iyo maamulkii degmada halkee buu ku dambeeyaa wallahi jidkay ku jiraan waa ka baxeen magaalada hadda kolley jidkay ku jiraan meelablay kusugan yihin kuma dhihi karo laakiin jidkay ku jiraanoo maanta waa ka baxeen marka laga reebo shacabka hadda dib ugu soo laabtay maleeshiyada al-shabaab marka ay magaalada qabsatay ku soo laabtay kuwii kale ee horey ugu sii sugnaa magaalada markii ay ciidamadu joogeen halkee bay iyaguna ku sugan yihiin hadda waa waa baxeen iyagana ciidamada dawladday la socdaan si tartiiba oo luga ayay ku socdaan wixii yaryaraayo maaragtay marasa iyana gaadidii saaran yihin dhinacee bay aadeen dhinaca dhusmareeb maxaa sabab u ah marka in xilligan ciidamadii etoobiyaanka ahaa iyo kuwii dowladdaba ay ka baxaan degmada ceelbuur oo ah sidaanu la soconno degmo istraatiijiya wallaahi adeerow annagu ma garanayno markii horeba nimankaani hadda waxba nooma qaban jirin annaga wax dadana kuma aanan qabin amisomta laliba meesha joogay etoobiya hadda ciidanka dawladda oo meesha ku sugnaana hadda weli awood uu hadda shacabka ku difaaco oo meesha iskusi hayo ma laha sidaas awgeed waxaan door bidnay markay dhaqaaqaan inaan maaragtay nidhaano la dhaqaaqa wax haba yaraatee dhibuuna insha allahu ma dhacayaan meel oo maaragtay raseef ah oo ayayna tegayaan waaxda la yidhaha midnimo oo galbeedka degmada ceelbuura ayay tegayaan waax ka tirsan degmada oo ka seef garaysan kooxda cadowga halkaasayna ku hakan doonaan insha allahu tacaala waana aniguna waa uu tegayaa kulley dawladuna awaamiirta kale ay bixisa iyo qaabkii looga howlgelayo waa iyagana kuwaasna waa fuli doonaa insha allah ciidamada etoobiyaanka ma idiin sheegeen sababta ay u baxayaan may may inay guurayaan ubaan arkayna anna wax sababa noomaysa sheegin inay guurayaan arkaynay waana danaynayna inay guuraan sababtoo ah inay shacabka dad shacaba gumaadaan mooye weli wax horumara iyo hal tallaabana lama sameyn saddex sanay ku sugan yihiin magaalada ceelbuur wax horumarna hal mar iskuma dayin inay sameeyaan laakiin al-shabaab bay ka hortaagnaayeen in magaalada ay dib usoo galaan oo ay u qabsadaan soo maha magaaladu dee al-shabaab magaalada iskama le magaalada waxaa iska lahay shacabka mar haddii shacabkii aan uusan soo geli karin oo meesha ninka la yidhaahdo isheeg oo haddii waddada ay qaadaan oo iyagu ay maaragtay logistica iyo wax doonanayaan ay qofka shacab ay arkaan dilayaan shacabkiina sidaas uu kusii fogaanayo annaga waxba nooma anfacayn marka inay iskasii joogaan meesha horey dad shacabaho ay dileen oo aad tiradooda hadda noo sheegi karto ma jiraan toba iyo labaatan qof buu gaarayaa shacabka oo siyo kala duwan loo dilay magaalada waxaanu ka warhaynay in ciidamada etoobiya iyo kuwa dowladda soomaaliya oo joogaba dadku uu ku yaraa oo dad fara badan aanay magaalada ku noolayn maxaa sabab u ahaa in dadku uu magaalada ku yaraado iyaga qudhoodaa sabab u ahaa iyaga qudhooda iyo kooxdan cadowga oo maaragtay labadooda qoloba ujeeddo ay leedahay baa sabab u ahaa shacabka kuwaanina way u hanjabayeero soomageli karaan magaalada go'doon bay gashay kuwaanina inay go'doon gasho iyaga diyaarda waxu keenaanoo halkaa ay iska fafadhiyaan hal kilomitiro isku weera intay difaaca ka xirteen inay iska fadhiyaan kuwana qorshahaasay lahaayeen kuwa kalena shacabka dee waa gabaadkoodiyo oo shacabkay horay u kaxaysteenba waa wafduubnaayeen marka labadaas qolo iskaashanaysa ayaa sabab u ahayd al-shabaabna hadda markaay soo laabteen shacab baa la socda oo la soo laabtay intii marka horeba ay kaxaysteen wixii meelo fogfog u qaxay mooye waa la socdaa inta kale maxaa qorsho ah marka hadda degmo dhan oo waddanka ka tirsan ayaa al-shabaab hadda ay qabsadeen oo ay la wareegeen adiga guddoomiyaheedii baa tahay maxaa qorsho ah oo tallaabo ah oo la qaadi doonaa dhowaanahan wallahi adeerow kolley go-aankii dawladdu ka gaarto federaalka iyo maamul goboleedka galmudug go-aanadii ay isla gaaraan ayaan ku dhaqaaqaynaa haddana waaxdaasaan maaragtay isugu guranaynaa maamulkeena iyo shacabka iyo wixii ciidamadii dawladda ka joogay tallaabooyinka rajo dhow oo maaragtay wiiga soo socdaana waa leenahay in ilaayidankiisa ee tallaabo laga qaadi doono ay i believe inaan ka xoog badannahay ka adagnahay ka saari karno degmada aabuur kooxdan maleeshiyada al-shabaab haddiiba haddiiba haddiiba haddiiba aad ka saari kartaan maxaad hadda uga baxdeen oo ay nooga suurageli weysay haddii aan iskaashano dadka deegaanka iyo annagu rajada iyadu waxaa weeye aaday u fiican tahay aaday u fiican tahay kooxda maleeshiyada inaan maarata si fudud kusoo afjari karno insha allahu kana maarmi doono ciidamo shisheeye inay mar kale degmada aalbuur ay inta iska fadhiistaan shacabka iyo ay ku gumaadaan haddii aad ka maarantaan ciidamo shisheeye hadda maxaad isugu filnaan weydeen oo aad iyaga u raacdeen markii ay magaalada ka baxdee ka baxeen adinkuna aada uga baxdeen ma dhicin ba xilligaas abaabulkaasna lama geli karin mana dhicin tallaabooyinkaasna hadda dawladda cusub ku jirta oo rajadeeda laga qabaa mooye rajo hore oo sidaasu ma jirin oo horay uma anaan qabin rajadaas oo waa aada ugu niyad jabsanayn marka laakiin xilligii wixii ka dambeeyey wixii february ka dambeeyey waa rajada iyadu aada ay u sarreysa wax dhibaato ah oo hadda magaalada gudaheeda ka dhacay oo aad maqasheen ma jiraan markii al-shabaab ay qabsadeen kadib maya maya hadda weli ma dhicin weli ma dhicin laakiin kooxda cadowga dhigla-aan ma jiiftaane ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu shacabka ka badbaadiyo kuwii la socday haday raba dilayaan oo awal iyaga la joogay ilaahay ha ka badbaadiyo shacabka